haatanna xudur gargaar ayaa la gaarsiiyey degmada xudur ee gobolka bakool halkaas oo ay kasoo yeertay qayladhaan xaalad bani aadanimo ah kadib muddo sanado ah oo ay go-doomiyeen maleeshiyaadka ururka al-shabaab warbixintan waxaa xudur nooga soo diray wariyaheena mukhtaar maxamed catoosh gargaarkii ugu horreeyey oo raashina ayaa soo gaaray magaalada xudur ee xarunta gobolka bakool waxaana ugu deeqay gargaarkan raashin shacabka magaalada xudur shirkadda duulimaadka daruuro raashinkan soo gaaray magaalada xudur ayaa isugu jiray bur bariis sonkor iyo saliid guddoomiyaha shirkadda daruuro cabdinuur maxamed cumar ayaa sheegay in gargaarkan ay ugu talagaleen sidii loogu caawin lahaa dadka danyarta ee ku dhaqan magaalada xudur ee xarunta gobolka bakool wuxuu kaloo sheegay in ilaa afar diyaarad oo gargaar ay ugu talagaleen magaalada xudur annagoo ka duulayna mubdaca islaamka ee wanaagsan ee ah waxbixinta annagoo ka jawaabayna baaqi madaxweynaha cabdicasiis lafta gareen ee ahaa in loo gurmado dad ka tabaalaysan annagoo fulinayna ballanqaadkii aan qaadnay sanad guuradii labaad ee cabdicasiis lafta gareen inaan dadkeenna iyo bulshadeenna wax ku tari doonno ayaan waxaan go'aansannay inaan gurmadka wejigiisa koowaad uga qayb qaadanno shixnad gargaar ah oo afar duulimaad aan ku keeli doonno magaaladan xudur afartaas duulimaad oo midkiiba uu wado lixtan iyo bar oo raashiina oo isku noqonayaan markii laisku daro lix iyo labaatan tan oo raashiinah oo ka kooban siddeed tan oo bariisah siddeed tan oo burah siddeed tan oo sokorah iyo laba tan oo saliidah intaa waxaan waa wejiga koowaad ee mataqaanaa gargaarka aan ugu talagalnay waxaan kaloo rabnaa inaan uga qayb qaadanno gurmadkaan wejigiisa koowaad arrin kaloo ah inaan u fududayno dadka raba inay wax taraan bulshadan ee gargaarka u keeni raba inaan u samayn doonno qiimo dhimis ballaaran oo boqolkiiba konton ah xamuulka diyaaradaha xamuulka iyo diyaaradaha baasanjarka ee rakaabka inaan u samayn doonno iyagana boqolkiiba konton guddoomiyaha gobolka bakool shiine macalin nuurow oo isna guddoomiyey gargaarka raashinka ayaa ballanqaaday inay si cadaalada u qaybin doonaan gargaarkan raashin islamarkaana ay siin doonaan dadka nugul ee ku dhaqan magaalada xudur ee xarunta gobolka bakool waa shirkaddiinka horreyti amanhayna macnaha mayl rays oo ha ku jawaabta baaqi oo madaxweynaha dari walilana shirkadda daruur dadka deeshi mudunga etiin dadka oo maanarday oo ilaahay walsii oo go'doonkan maanarday oo qayladhaanta maanarday oo lukusuubii oo baaqi madaxweynaha ku jeedii weli maanarday oo rajeena in ilaa kadeydi doonahaanu lahakadeydi nagadan shirkadda oo macnaha daruuro wali maanarday oo isan hatan dhooyinka arago haytan maanaa raashinka oo oo maanarday oo la sheeni oo reedka intaalo arago haytan wasiirka gargaarka maamulka koonfur galbeed xasan xuseen maxamed eelay ayaa isna sheegay maamulka koonfur galbeed oo uu hogaaminayo madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed inay xudur u yimaadeen sidii dhibaatada ay ula qaybsan lahaayeen shacabka magaalada xudur iyo sida looga jawaabi lahaa ama gargaar loogu heli lahaa dadka dhibaataysan ee magaalada xudur ku nool
shirkadda daruura wali hadeersideeye xudur ilaa iyo labaatan ili tan oo raashin iniska jara burbariid iyo sokor ilaahay idinkee wali rajeena wali kale baaha ee jaroon inisa dhaqseen lahan ku jawaab arrinta lamaad aan ku hadal fadaw sida isla dareertan gobolkun gobol wiingu gobol oo geeka diyaaradii lama isadii afar ishan arrintiis kaafii kortmee ilaahay idinkee sida wasiirka maaliyadda isu sheegay wali dareere shaqo badan oo liiska furaw jiditee ilaahay idinkee wali rajeene wakhti dhowna gaadiid oo xamari dhulka inay hadeera magaaladan xudura insha allahu tacaala dowladda koonfur galbeedna sida madaxweynahaba usu sheegay insha allahu tacaala wali jari doone wali dareerta istaraatiijiyad hoogleh oo gebi ahaanba cadowga la kala dagaalama doono wali rajeene cadowgun oo aadiyo ay aawsho indiidi inay wal aaman
muddooyinkii ugu dambeeyey xaalado bini'aadamnimo ayaa ka jiray magaalada xudur ee xarunta gobolka bakool waxaana go'doonsan waddooyinka magaalada xudur oo kooxda al-shabaab ay u diideen gaadiidka badeecooyinka inay soo galaan inkastoo haatan maamulka koonfur galbeed uu sheegay inay wadaan dadaallo lagu furayo waddooyinka magaalada xudur mukhtaar maxamed catoosh v o a magaalada xudur